halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo efemyada magaalinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa talaado bisha nofembarna ay tahay kow sanadka idaacaddeena saakayo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
dunida labadeeda afba wayna haytaa dowladdii haddaan taabanno masoo kale madaxa madax waana go'an yahay al-shabaab haddaa sii gashana waxaa waaye khatartaa isku badinaysaa marka mutawasitkaan isticmaalnaa badanaa dhexdhexaadnimada wararka siyaasadoo kale hadday dhilo culus leeyihiin oo aad arkayso dhacdada waxaa laga yaabaa iyadoo fiican oo hod ah haddana annagoo fiirinayna nabadgelyadeen daraaddeed inaan isaga deyno
waa mukhtaar sheekh aadan dalmar oo ah suxufi ka howlgala magaalada baydhabo oo ka warramaya duruufaha ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta soomaaliyeed ee gudaha dalka warbixin ayaannu idinka haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan saanad milatari oo la gaadhsiiyey ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka bakool
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
waaxda cadaaladda maraykanka ayaa sheegtay inay la shaqaynayso hay-adda f b i-da si loo qabto howsha dib loo soo cusboonaysiiyey ee baaritaanada imilada ay isticmaashay hillary clinton lagu samaynayo xilligeedii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda sarkaal sare oo ka tirsan waaxda cadaaladda oo layidhaahdo peter katzig ayaa isniintii waraaq uu ku caddaynayo arrinkaasi u diray senataro dhowra oo dimuqraadi ah kuwaasoo si weyn uga caraysan hadalka f b i-da kasoo yeeray ee baaritaanada lagu samaynayo clinton xilli ay soo dhowdahay doorashada madaxtinimada maraykanka waxa uu katzig ku sheegay warqadiisaasi in ay si dhow ula shaqayn doonaan f b i-du si loo qaado tallaabo kasta oo muhiimo macquulah oo ka dhigaysa in baaritaanadaas la sameeyo agaasimaha hay-adda f b i-da james comier ayaa kongareesku ku wargeliyey jimcihii in sharcilaaliyaashu ay baaritaano ku sameyn doonaan dhowr kurjado oo imila oo ay isticmaashay clinton kuwaasoo laga helay kombyuutarka anthony wener oo hore uga tirsanaa kongareeska maraykanka kaasoo isagu laf ahaantiisu baaritaan uu ku socdo kadib markii lagu eedeeyey in uu ku lug lahaa eedeymo la xiriira in isaga iyo gabar shan iyo toban jir ah ay isdhaafsadeen imilo sawiro aan anshax ahayn
saraakiisha ciidanka ciraaq ayaa sheegay in ciidamadooda iyo kuwa xulafadu ay ku dhow yihiin inay qabsadaan magaalada muusil ee waqooyiga dalka ciraaq saraakiisha ayaa sheegay in dhinaca bari ee magaalada ay ku jebiyeen difaaca kooxda daacish oo iyagu magaaladaasi haystay tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii laba toddobaad ka hor ay ciidamada ciraaq iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ay bilaabeen howlgal ay ku xoreynayaan magaalada labaad ee ugu weyn ciraaq ciidamadan ayaa taageero waxa ay ka helayaan xulafada uu maraykanku hogaamiyo ee la dagaalamaysa kooxda daacish halkaad degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bakool ayaa la gaarsiiyey saanad iyo hub military arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo dhowaan ciidamada soomaaliya iyo kuwa etoobiya ay ka soo baxeen tiiglow sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh waxaa hubkan la gaarsiiyey magaalada xudur xilli ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ethoobiya ay ka baxeen degmada tayaglow toddobaadkii lasoo dhaafay halkaasi oo ay gacan ku-haynteeda la wareegeen kooxda al-shabaab ciidamada ethoobiya ee ku sugan magaalada xudur ayaa sheegay inaysan ka baxayn magaalada xudur islamarkaana ay la dagaalamayaan kooxda al-shabaab taliyaha qaybta saddexaad ciidamada amisom genaraal asarta oo boqolaal ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda soomaaliya kula hadlayay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa sheegay sababta ay uga baxeen ciidanka dowladda soomaaliya degmada tayaglow inay tahay kadib markii ciidamada ethoobiya ay kasoo baxeen degmadaasi iyagoona ka baqdin qabay buu yidhi in la hareereeyo dagaal culusna lagu qaado
mayan roori su-aale kuwaaseen bargad sababtoo እኛ ሁኖ ከቴግሎ ስትወጡ ትጀብሎ ምትላኩ ባይ አልሸባብ ከቦ እዛ ለብቻችሁ እንዳይጫወትባችሁ አልሻብ እቲ ስዌራስ ንኩቦዘ ሽሌድን ሲንክያርነ ተራቴ በማሰብ ነው እንጂ ሁላችሁ ፈርታችሁ አይደለም ሳሰጀ ያኩተብተግማ ስንደግማ ኦብትን ስንላሪ ስንደግመርቱማ ኦብትን እንዋጋ ደጋልማን እዚህ እንሞታለን አንተ ከደመባን አላት እንገላለን አዱጋ ዲላን wuxuu kaloo sheegay jenaraal asarta inaysan jecleen ciidamadooda inay ka baxaan degmada tayaglow shacabka degmadaasina ay yihiin shacab dowlad jecel ciidamadana la shaqaynayay ሀሳብ ይነሳል እንትን ይህን ማያን ሮሪ ሶሌ ኮያሴር በእርግጥ ሰበብቶ እኛ ሁኖ ከቴግሎ ስትወጡ ትጀብሎ ምትላኩ ባይ አልሸባብ ከቦ እዛ ለብቻችሁ እንዳይጫወትባችሁ አልሻብ እንት ስወራ ሲንኮዘ ሽሌን ሲንክ ያርነ ተራቴ በማሰብ ነው እንጂ ሁላችሁ ፈርታችሁ አይደለም ሳሰጀ ኮ ያ ኩታብተክ ማይ ስንደማ ኦፕሽን ስንላሪ ስንደማ ወርቱማ ኦፕሽን እንዋጋ ደጋልማን እዚህ እንሞታለን አንተ ከደመላን ጠላት እንገላለን አዱጋ ዲላን waxaan idin rajaynayaa buu yidhi jenaraal asarta ciidamada koonfur galbeed inay dib u xoreeyaan degmada tayaglow iyo deegaano badan oo aan horey uga baxnay በኮል በኮል እናንተን እሲምብ ዋጅድም ዋጅድብ ቴግሎም ትጀግለው ሕዱርም ሕዱርብ ገረሶይንም ገረስዊን ሙርጋቤም ሙርጋቤ ለጋላይም ለጋላይ ሁሉም ነጻ ታወጣላችሁ ብለን እናስባለን ወላገደን ኦረ ያሰናስን ላይ ታሳ የደሲንኩረቸ ያልን ኦሬታ እኔ እርግጠኛ ነኝ wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed xasan xuseen xasan eelay ayaa isna sheegay koonfur galbeed ahaan inaysan waxba ka hagran doonin ciidamada gobolka bokool ku sugan wali lasiin kufaday inay isna diyaar garowtaan inay dalka isna xuraytaan nimanka cadowga ee adeegaa wali la fadayaye saacdowna geeka una siin la roogna wali ku dambooye ini galantiin iyo aragan unu maysiin ku ballan qaadanee ini elan rasaas isanka la dirartaan cadow iyo tasiilaadkii oo anka horreeyey raashinkii i noocyo walba isanaga in aysan helin xildhibaan maxamed isaaq afraale oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya ee wakhtigooda uu sii dhammaanayo ayaa sheegay shacabka bakool in looga baahan yahay inay isdifaacaan oo aysan ka cabsan kooxda al-shabaab
way baa codsaday waana faday waana siin lahaa ምንጊዜ- waana fari lahaan faray inaysan meehaayay dugaagda ummadda aamaasa ku reebtaan moqoykiyo kuraan ku waraaba Niga furu.
gacantan lagu bilaabo lan walba boosha intii hirdes shuquulkii aaraare camal wayla faday dadka dalkuun lagu seera nimankiyo maamulka koonfur galbeed ayaa waday muddooyinkii ugu dambeeyey dadaallo ciidamada lagu abaabulayo si aysan uga bixin deegaanada ay ka baxaan ciidamada ethoobiya ka bixitaanka ciidamada ethoobiya degmada tayaglow ayaa saameyn waxay ku yeelatay boqolaal qoys oo kasoo barakacay degmadaasi tayaglow kuwaasi oo duruufo kala duwan haatan ku haysta degmada xudur ee xarunta gobolka bokool mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan wariyaasha ka howlgala gudaha soomaaliya ayaa la kulmaa cabsi badan iyagoo ku shaqeeya duruufo aad u adag wariyaha v o eda maxamed faarax shire oo hadda ku sugan gudaha dalka soomaaliya ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhabo
guud ahaan xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha dalkani soomaaliya ayaa ah mid marba marka kasii dambeysa ceel kusii dhacayso dilalka iyo dhibaatooyinka kala duwan ee loo geysanayo suxufiyiinta dalkani soomaaliya ka shaqeeya ayaa waxay noqonayaan kuwo argagax ku gelinayo markay kaaga sheekeeyaan halkani waa idaacadda warsan oo ka tirsan idaacadaha maxalliga ee ka shaqeeya dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanka koonfurta galbeed ee dalka soomaaliya iminkana war toos ayaa ka baxayo idaacadda
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaal ka dhowaada qodobada war- idaacadda warsan singaita badanka wariyaashan dalka soomaaliya ka shaqeeya xirfadahooda kala duwan ayaa waxay ku dabaraan in hanaan walbo ay nasadooda ay ku badbaadin lahaayeen badankoodna waxaa soo food saara hanjabaadyo dhibaatooyin maxalli ah oo ka qabsada bulshada ay ku dhex nool yihiin mukhtaar sheekh aadan dalmar waa wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee warsan ee magaalada tani baydhabo idaacadda v o ed ayaa wuxuu oga warramayaa xaaladaha kala duwan ee wariyaasha gobolkani ay ku shaqeeyaan markaan rabo inaan warbixin ka soo sameeyo suuqa bacadlahoo kale ama aan soo ogaado qiimaha ay maanta joogaan suuqa xoolahoo kale waxaan samaynaa anaga gaar ahaan lebiska kan qurxo meelaan iska dhignaa waxaa laga yaaba welihii inuu m b three yar qaato oo kamera uusan qaadanin oo kale funaanad yar oo- iyo iyo macawiish caadi ah inuu iska xirto oo uu sida dadka subaxii shaqada u kalahaya sida xamaalka oo kale uu isu ekeysiiyo qoladaas u socota ma isku ekeysiinaysaan absolutely waxaan isticmaalaynaa marka eh, eh, waxaan la yidhaahdo eh, cilmila isu ekeysiintii ciidamadoo kale yaan samaynayna maxaa yeele haddaadan saas samaynin oo aada lebis ka qurxoon kuwa halkaa jooga aad qaato isla markii waxaad noqonaysaa bartilmaameed kaas aleelehe dalmar waa lagu yidhahda isla markii lagu dhaho dalmar cadowga ku ugaarsana dadku ku dhex jiraa waxaad noqonaysaa marka taarget marka taa si aad taa isaga ilaalisa marka waa xirfad noo gooni ah marka annaga aan la qabsanay badanka wariyaashani ma haystaan aqoonta rasmiga ah ee werinimada sidoo kalena waxaa jira xirfad gaabni dhanka tababarada ka haysato waa sida uu ku doodayay cabdulaahi nuur aadan jecelow oo ka tirsan isla idaacaddaasi warsan baahidana haysato waxaa ka mid ah in horta e, aqoonteena iyo xirfadeena saxaafadeed kor loo qaado oo aan helno e, tababaro iyo weliba waxyaabo badan oo dhanka qalabka xitaa wariyaha e, baydhabo joogo iyo kan muqdisho jooga isku mid ma ahan kan baydhabo jooga qalabkiisa waxaa laga yaabaa in mikrofoonka uu wato casri uusan ahayn oo marmar waxaa laga yaabaa in cod maanta uu ku xisaabtamayay uu soo duubay idaacadda uu la yimid markii uu kombyuutarkiisa ku shubo in codkiiba aan la maqlin ama codkiiba inuu khasaaro baahi dhanka iyo qalabka wayna haysaa oo way jirtaa dhanka iyo in aqoonta wariyaha xitaa kor loo qaado oo amniga ha ahaado sidii ammaankiisa u sugan lahaa in wariyaha la baro in wax badan wariyaha in horta aqoonta laga dhiso waan qabaa in wariyaasha dhanka laga kaabo wararka kala duwan ay ay baahiyaan idaacadaha maxalliga ee dalkani soomaaliya badankood waxa ay kala kulmaan wariyaasha dhibaatooyin kala duwan oo isugu jiro hanjabaad dil iyo xarig taasi oo keenta in xilliyada qaarkood ay ka boodaan wararka qaar loo baahnaa in shacabka loo gudbiyo tuurida labadeeda afba wayna haysaa dowladdii haddaan taabanno masoo kale madaxa madax waa na go-an yahay al-shabaab haddaa sii gashana waxaa waaye khatartaa isku badinaysaa marka mutawasitkaan isticmaalnaa badanaa dhexdhexaadnimada wararka siyaasadoo kale hadday dhilo culus leeyihiin oo aad arkayso dhacdada waxaa laga yaabaa iyadoo fiican oo hod ah haddana anagoo fiirinayna nabadgelyadan daraaddeed inaan isaga dayno waa number one number two qolooyinka bannaanka jira ama wax ka sheeg ama ha ka sheegin iyaga xukunkooda waa kugu dhacay mar hore marka dhinaca u badbaadaysa male marka dhexdhexaadnimada oo aan dhinacan dowladdana aan iska ilaalino waxyaabaha iyada dhibaatada u keenayo al-shabaabna wixii nagu sii diraayo ilaan way nagu dirsan yihiin wixii nagu sii diraayana waxaan dhahnaa ma qaadan karno badanka wariyaashan ayaa waxay aaminsan yihiin in xaaladaha adag ee nolosha ay ku jiraan ay tahay mid keliya ay kaga bixi karaan inay helaan aqoon rasmi ah iyo aqoonsi dhanka dowladda iyo weliba hay-adaha maxalliga dalkani soomaaliya ka shaqeeya wariyaashan ayaa intooda badan waxay habeenkii iyo maalinkiiba ku seexdaan cabsi kala duwan oo ka soo foorsaarta dhanka bulshada ahna dadka ay doonayaan inay soo bandhigaan dhibaatooyinka kala duwan ee soo food saaro waxaa jirta oo annaga noo gaara haddaan nahay wariyaasheenna hadda comboundkan aad nagu soo booqatay oo kale mar wuxuu noo yahay xaruntii idaacaddeenna mar waa hooygii aan ku nooleen oo waa xeendaabkeenna oo bannaanka habeenkii ugama baxno tusaale wax yar un baa naga hoyda annaga oo xaafadooda soo seexda habeenkii halkaanaan wada seexanaa subaxdiina waanu ka dareernaa howlaheena caadigaan soo qabsanaa taasna waxaa nagu khasbay amni darada baydhabo iyo gobolada koonfurta dalka soomaaliya waxay kala mid tahay dhibaatooyinka warbaahinta dalkani lagu hayo ay ah inta badan in xadgudubyo kala duwan lagu sameeyo saxafiyiinta dalkani soomaaliya saxafiyiinta dalkani soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa loo soo jeediyaa eedeymaha in aqoon yari ay haysato dhibaatooyinka dilalka iyo dhibaatooyinka u keenane ay tahay mid ayagu ay isku keeneen maxamed faarax shire v o a baydhabo soomaaliya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ah ee v o a losian joke oo ah haweeney kenyan ah oo sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ay ka afduubteen gudaha soomaaliya kooxo burcadbadeed ah ayaa dhowaantan xorriyaddeedii dib loogu soo celiyey waxay shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho halkaasi oo ay kaga hadashay sidii loola dhaqmay muddadii ay gacanta ugu jirtay kooxihii burcadbadeed ahaa jamaal axmed cismaan ayaa inoo soo koobaya warbixin arrintaasi ku saabsan lusian joki ayaa koox burcadbadeed ahi waxay ka qafaasheen gudaha soomaaliya bishii nofembar sanadkii laba kun iyo afar iyo toban xilligaas oo iyada iyo koox kale oo ay isla socdeen dawqiibin ka wadeen gudaha soomaaliya maalmo ka hor ayaa waxaa soo furtay ciidamada maamulka galmudug kadib howlgal uu maamulkaasi sheegay in aan wax khasaaraha ka dhalanin ay ka sameeyeen qaybo ka mid a gudaha maamulkaas waxay saxaafadda kula hadashay magaalada muqdisho lusin joki halkaas oo ay goobjoog ka ahaayeen safiirka kenya ee soomaaliya lucas tumbo francisco madiera oo ah ergeyga gaarka ahi ee guddoomiyaha guddiga midooda afrika ee soomaaliya taliyaha ciidamada amisom ee soomaaliya jenaraal cismaan nuur subagle iyo saraakiil kale waxay lusin joki ka sheekaysay muddadii ay gacanta ugu jirtay kooxihii qafaashay iyo sida loola dhaqmay Once we were captured, we were taken and held in a, in a house, in a room. And then the, the house was kept closed indoors. No markiina la qabtay waxaana loo kaxeeyey oona lagu hayay qol gudihiisa gurigu waxa uu ahaa mid xiran cidna dibadda uma bixaynin looma ogolayn inaan qoraxaysanno ka soo bilow nofembartaasi disembar january ilaayo marj markaas ayaana loo ogolaaday inaan bannaanka u dhaqaaqi karno waana markii aan ogaaday inaan qabo xanuun daran oo lugaha ka kabaabyooday oo dareemuhu ay liitaan iyo kalagoysyada islamarkaasina ka xanuunsanayo lafaha laakiin lugahayga ayaa wada kabaabiyooday waxaan weydiistay inay ii ogolaadaan inaan qoraxaysto laakiin maysan ogolaan waxaana la siinayay cunto aad u yar bask a bit in the sun, but they could not allow. We were given a small amount of food.
injoki ayaa ka sheekaysay inay ku faraxsan tahay in xurriyaddeedu ay dib u hesho ayna sugi karaynin inay la kulanto qoyskeeda gaar ahaan gabadheeda I have one daughter, a only daughter. I love her very much.
waxaan leeyahay hal gabar Yes, waana but gabadha they were keliya aan aadka ugu jeclahay dowladdu waxay iga caawisay inaan la hadlo iyada The government waxay ahayd qiiro wayna iga ohisay maxaa yeelay iyada ayaa oysay xitaa maanta waan wacay maysan rumaysan karin She weli even made me aad cry ayayna u because oysay she cried very anna much.
waan ooyey waxaan u dhimayaa inaan arko hadiyo jeeraale iyada uunbaan ka to fakarayay receive tacliinteeda herself.
laakiin waxba ma aan qaban karin alle ayaan u mahadcelinayaa oo waan noolahay We Thank God I'm alive.
lusin joki ayaa nofembar sanadkii laba kun iyo afar iyo toban markii la qafaalinayay waxaa la socday oo lala qafaashay gajamba kuriya kaasoo isna la soo badbaadiyey bishii februari labayo tobankeedii sanadkan aan ku guda jirno danjiraha kenya ee soomaaliya lucas tumbo ayaa u mahadceliyey dowladda soomaaliya oo gacan ka geystay soo badbaadinta muwaadiniinta kenyaanka ah We have been looking for them in collaboration with the government of Somalia uh, and other international organizations.
inagoo la kaashanayna dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah oo ay ku jiraan kuwo aan dowliga ahayn waxaanu raadinaynay iyaga waxay isla socdeen nin kale gajamba kuriya marka wada shaqayn innaga iyo dowladda ah kadib waxaa noo suura gashay inaan soo badbaadinno gajamba februari sanadkan dhab ahaantii waxay ahayd labayo tobankii februari waxaan u dirnay waddanka nasiib darrow suurtagal umaysan ahayn ciidamada ammaanka ee soomaaliya inay soo badbaadiyaan iyada balse waxaannu sii wadnay wadahadallada aan la yeelanaynay dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed waynana caawiyeen And, but we continued to talk to the government of Somalia and the people of Somalia.
muwaadiniintan kenyaanka ahi ayaa ka mid ahaa tiro ajaaniba oo kooxo burcadbadeed soomaaliya ay gudaha dalka soomaaliya ku haysteen kuwaasoo ay doonayaan in sii deyntooda madax furasho laga siiyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi inoo soo diyaray islamarkaana inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
shirkadda red sea fishin oo ah shirkad maamusha dekadda kalluumaysiga ee jabuuti ayaa tilmaamtay in uu kordhay baahida suuqa kalluunka ee gudaha jabuuti taas oo keentay in shirkaddu ay ka shaqaynayso sidii loo laba jibaari lahaa wax soo saarkeeda maxamuud yuusuf maxamed oo ah maamulaha guud ee shirkadda red sea fishin ayaa arrinkan uga warmay wariyaha v o a ee jabuuti ramadaan muuse wax soo saarkayga waan badinaynaa maanta ahaan eh, jabuuti waxaanu doonyahayagaan leenahay waxay guraan laba kun iyo shan boqol oo tan marka labada kun iyo shan boqol oo tan annagu waxaan leenahay siddeed iyo toban doonyood ilaa shan iyo soddon boqolkiiba shan iyo soddon kalluunka magaalada kada soo dhaadhaca doonyahayaga soo gura se waan iibsanaa kalluun kalena waan iibsanaa si aanu suuqayga ka dhex iibino maqaaxiya naga iibsada hoteela naga iibsada in- in- laba meelood oo saddex meelood kaloo lagu iibiyaan leenahay marka suuqan waan ku iibinaa marka si aanu kumana filna kalluunkana kumana filna shacabkayga jabuuti kalluunka waxaasuu badanka qaali u yahay marka si aanu dadka wada helaan waa inaan ka mid dalbadinaa kaan soo iibsan karno wadannada jaarka somalilan iyo puntland ka soo iibsan karno iyo kii annaga soo saaranay aan doonyaha badino aan barafka badino marka xeebaan jabuuti un kuma koobnidin ee puntland iyo somaliland iyo degmada ayaad ah, xitaa kalluunkii inaad ka soo qaadaan imika ahaan annagu Soma- somaliland ma dhaafno deese doonyaha somaliland iyo doonyaha puntland hadday yimaadaan ee kuwa suuqa waayey ee suuq doonaya waanu ka iibsan karnaa way ku dhaadhicin karaan kalluunkoodas jabuuti maxamuud waxaa la ogiyey suuqan jabuuti oo kale iminka kalluunku waa iska qaali inkastoo hilibku uu ka qaalisan yahay maxaa dadaal aad geli kartaanoo si kalluunku qiimahan dee uu taagan yahay maanta looga sii jebiyo mushkiladda u weyn waxa weeye dadku waxay iibsadaan reer jabuuti haddaan nahay daaraga daaraguna waa boqolkiiba labaatan kalluunka soo dhaadhaca boqol kalluunoo kalaa jira meerow baa jira gaxash baa jira kumal baa jira shirwad baa jirta tomo baa jira zaynuub baa jirta se dadkii waxay ka qabsatay kalluunka xab nooc kaliya de markaa bares dadkan kalluunka qaaliga la moodo waa kaa se kuwa jaban baa jira aan suuq u laanahay kumalkaa jira oo jaban oo toongaa jirta adduunka ugu qaalisan annaka inoogu jaban oo kilida yahay markuu ku dhaadhacaa waan sheegayaa ku dhaadhaca afar boqol shan boqol faran se dadkeennii bay ka qabsay deeragoo pressionka suuqa ay miisaankan badan la saaraya deeraga ayaa qaali ka dhigay kalluunka magaaladan jabuuti iyo dalka jabuuti waxaa la ogiyey hodheello waaweyn oo caalamiya ayaa kusoo biiray suuqyo fara badan oo waxaa jira iyaguna kalluunka aad u isticmaala waxyaabahaasoo kale maxaad isleedihiin isku dheeli tira in shacabkii caadiga ahaana inade la gaadhsiiye kalluunkii hodheelladana loo fudaydiyo iyo shirkadaha waaweyn ee dalka soo degaya waa run haddii aana waxaanu ka qaban marka dhowr sannadood gaadho ee xe- xerooyinkan ciidana imanaya dayaaradda air jabuuti imanaysa hoteelada waaweyn la dhisayo turismka la dhisayo infrastructure kan weyn dekadaha la dhisayo madaaradan iyo tareenadan shaqaalaha imanaya haddii dadkii kalluun la- aan kamida kordhin weyno waxaa nagu dhacaysa inuu kalluunku xoog u qaali noqdo dadka iibsan kari waayaan marka calashaasaasi ayaan imika uga sii shaqaynaysaan kamid u kordhino oon ku filnaano maalin ka- ee- ee shan sano ka hor waxaan cuni jirnay kun iyo shan boqol oo tan sanadkii imika laba kun iyo shan boqol baanu ku filnayn waxaasaan isleeyahay haddii la kordhin waayo waa runa peresogaasa dhacaysa bal waxaad nooga warantaa xagga dibadda maxamuud kalluunka aad ku wadaan inaad geysaan ee, waxyaabo fara badan baad hiigsanaysaan een, midowga yurub wadamada carabta goobo kala duwan inaad geysaan marka maxaad baltaan nooga warrama kalluunka aad ku wadaan inaad dibadda geysaan waa runo iyagu waxay iibsadaan uun nooc kasta ma iibsadaan oo saas kasta ma iibsadaan waxay iibsadaan kuwa yaryar marka kuwaasi ayaan ku eegayna inaan dabadaha u dirno imika ahaan
maxamuud yuusuf maxamed oo ah maamulaha guud ee shirkadda red sea fishin ee dalka jabuuti ayuu kaasi ahaa wuxuuna magaalada jabuuti ugu waramayey wariyaha v o e da ramadaan muuse halkaad weli dhegeysaa nagala socotaan waa laantaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno maanta waxaa la dheeli doona kulmo ka tirsan champions leaga gaar ahaan kulammada wareega guruubyada ayaa dhacaya iyadoo kulmo xiise badan ay maanta dhacayaan gruubka e haddii aynu ku horreyno naadiga f c basel ayaa la dheeli doonta naadiga b s g ee waddanka faransiiska naadiga rasgrad ayaa la dheeli doonta naadiga arsenal halka la xasuusto lugtii hore in naadiga arsenal ay ku soo barbartay naadigaasi rasgrad gruubka b naadiga besiktas ayaa la dheeli doonta naadiga s s c napoli halka benvika iyo dinamo kiyevna ay ballansan yihiin gruubka c ayaa ah kulanka xiisaha badan manchester city iyo naadiga barcelona oo lugtii labaad dheeli doona iyadoo lugtii hore la xasuustay kulanka dhacgegada camnou stadium ee naadiga barcelona ay ku barbaratay naadiga manchester city tababare beb gardiola oo dib ugu laabtay gegada camnou stadium ayaa wejigabax mar kale kala soo kulmay markii afar gool iyo waxba looga soo awotroonaaday naadiga kubadda cagta manchester city waxa ay itihad stadium naadiga manchester city ku martgelin doonta naadiga barcelona oo ay doonayso inay guuldaradaasi ka arsato naadiga brusia menshon galadbakh iyo celtic ayaa sidoo kale dheeli doona halka gruubka d ay wada ciyaari doonaan naadiga atletico madrid iyo f c rostov halka b s v eindhoven oo lugtii hore naadiga bayan munich uu guuldaro kala soo kulantay iyadoo hadda waddanka holland ku martgelin doonto naadiga waddanka jarmalka ka socda ayna doonayso inay ka arsato gruubka e f c monaco ayaa la dheeli doonta naadiga c s k moscow oo waddanka ruushka ah tottenham hotspur ayaa la dheeli doonta naadiga bayern leverkusen kulamadaas waxay yihiin dhammaantoda kuwa maanta dhici doona marka laga rabo gruubka e oo iyagu kulanka monaco iyo c s k moscow oo berito ah iyo tottenham hotspur iyo bayern leverkusen oo beri sidoo kale dheli doona waxaa sidoo kale maalinta beritaa dheli doona gruubka f russia dortmund iyo naadiga sporting halka warzawa ay la dheli doonta naadiga real madrid f c copenhagen iyo leicester city ayaa beri dheli doona club brugge iyo f c porto ayaa wada ballansan juventus iyo naadiga lyon ee waddanka faransiiska ayaa dheeli doona sevilla iyo dinamo zagreb ayaa sidoo kale dhegaystayaal wada ciyaari doona xubintii cayaarahana halkaas haynoo joogto maanta
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo suukan soo duwaray xubintaasi ciyaar halkaad kala socotaana waa v o a haatanna dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanada khadre cumar luule heeskaasi aynu ugu luqaynaysay fanaanada khadraa cumar dhuule ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeyd oo saaka idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan